taliska booliska ciidamada gobolka banaadir iyo weyba amara shoolduban usaa ku saaray dhacdooyinka la xiriira maandooriyaha ee saameynta hoogan usa ka weeraday bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada xilaa taliska galantayo ka dhigeen maandooriyaal ciidan tiro badan iyo weyba afayeenka booliska soomaaliyeed cabdifitaax aadan xasan ganacsatada kolugta leh maalgelinta maandooriyaha ankabaagay inyo kuwaan tooban inyo an dhibaatayna dhalinyaradaasiyo an helan dagaalo fara badan taas oo markaas maandooriyaha usa saameyn ka weeldhado nafta iyo maskaxda dhallinyaradaba waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed aan la wadaagno waxyaabaha soo kordhay iyo kuwo hore u jiray oo ciidanku ay tallaabo ka qaadeen waxaan rabaa inaan ka bilaabo shirkayga jaraa'id dhibaato ba-an uu maanduuriyaha ku haayo bulshada soomaaliyeed dhalinta soomaaliyeed iyo jiilka ardayda waxbarashada ku jirta oo ay dadka ganacsatada ahi haddana u bareerayaan inay bulshadoodii dhex keenaan waxyaabahaasi oo mustaqbalka hal jiil oo dhan naga dhibaatayn kara sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska soomaaliyed gaalaan qaybta guda booliiska gobolka banaadir specially saldhigga cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska iyo bulsho badan ay ku soo hidata degmadaasi in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maanduuriya maanduuriyaha maanta halkan yaala qiimo ahaan markaan hadda cilmi baaris samaynay aan qiimaynay fiirinay qiimo ahaan waa cadad ku dhow labaatan kun oo dollar iyo ka badan waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la eg haaya ee gashan kara dukaan iyo sokor iyo waxay cunaan bulshada ku gadan kara mise wax taya u leh caafimaad u leh bulshada keeni karaa in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda leeg waxaan leenahay ilaahayna raalli kaama noqonaya ummadda soomaaliyeedna aaqriya adduunka ku haysan doontaa shaksi kastoo hanti leh ee rabaa inuu dhalinteenna aafeeyey ilmihiisana u dirsaday dalalka dibadahooda waxaan leeyahay ciidanka guud ahaan booliiska soomaaliyeed iyo bulshada cabdicasiis waa u mahad celinayaa hooshaa qiimaa le ay soo qabteen maanduuriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin soomaaliyeed leeyahay waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto guryihii waxay keeneen nimanka maanduuriyaha gada guryaa la giraynaa shaksi ma joogo maanduuriyahaas bisaa loo furaa laga soo bixiyaa lana geliyaa guri walbo aan la deganayn ee haddana la kiraysanaynin guriga haddii aan la deganayn waa in bil laba bilood waa la dayac tiri karaa waa la hagaaji karaa laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn wixii laga dhex socdan aan loogaan karin mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shaksiga guriga iskale maanduuriyaha intaan le guryaa laga soo baxshay aan la degnayn oo ciidanku markay shakeynay jebiyeen ay ka soo saareen maanduuriyaha intaa leeg guri walba ninka mas-uulka ka ah waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socto dhinaga kale taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ee gobolka banaadira iyo weliba use awaamiir ka eedan bulshada andamaaseeda saaxiibta liida use ka dhawaaqay afyeenka booliska soomaaliyeed cabdifitaax aadan xasan waybana use sheegay inyo anjaro doognaa in hublala gala heebta liida
sidoo kale waxaan faraynaa mas-uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan huteelada ka agdhow badda ee markay huteelada galaan istaafkoodii u degta xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hubla la galo marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanay uu hogaaminaya taliyaha saldhiga iyo ciidanka nabad sugidda istaafka ma u degan karaan lamana geli karaan qeybta ay bulshada ku dabaalanaysa wax huba lama geli karaan waa mamnuuc ammaanka waxaa ku filan oo sugaaya ciidanka u qaabilsan booliiska laamaha amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dad ku dabaalanaya waxaa kaloo rabaa inaan ka jawaabno waxaa jira horayna taliyaha qaybta guuda booliiska gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliyed digniday ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaalaha laakiin bulshada soomaaliyeed waa u gardhiganaynaa waxaan u gardhiganaynaa haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen waxaan leenahay askariga soomaalida wuxuu u tababaranyaa inuu ammaankaaga sugo asagoo la og yahay nolosha ciidanka intaasi jirtaa waxaan u hurnay nafteeda inay bulshadii nabad gasho mana yeelayno in annagoo intaa u dhafrayna uu qof muwaadin ah dhibaatoowo kuna dhibaatoowo gacanta ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ganacsatada qaybosha shalduwan iyo bulshada soomaaliyeed iyo way ballanka baage iyo kuwaan toowan iyo dalka hageliyan maanduuriyaha oo markaas usa dhibaato fara badan ka haya dalka